imminka waxaynu akhrinaynaa cutubka koowaad ee warqaddii yacquub rumaysadka iyo is-hoosaysiinta yacquub oo ah addoonkii ilaah iyo rabbi ciise masiix wuxuu salaan gaadhsiinayaa laba iyo tobanka qolo oo kala fidhiidhsan walaalahayow kolka jarribaado kala cayncayn ah kala kulantaan kulli farxad u tirsada idinkoo og tijaabinta rumaysadkiinnu inay dulqaadasho keento oo dulqaadashadu ha dhammayso shuqulkeeda si aad kaamil u ahaataan oo aad u dhannaataan oo aydnaan waxba ugu baahnaan laakiin haddii midkiin xigmad u baahan yahay ha ka baryo ilaah kan kulli si deeqsinnimo ah u siiya isagoo aan canaanan oo waa la siin doonaaye laakiin rumaysad ha ku baryo isagoo aan shakiyayn waayo kii shakiyaa wuxuu la mid yahay hirka badda oo dabayshu kaxayso oo rogrogto ninkaasu yuusan u malayn inuu rabbiga wax ka heli doono labaqalbiiluhu wuu ka rogrogmadaa socodkiisa oo dhan walaalkii hooseeyaa ha ku faano sarraysiintiisa kii taajir ahuna ha ku faano hoosaysiintiisa waayo wuxuu u idlaan doonaa sida ubaxa cawska qorraxdu waxay la soo baxdaa kulaylka wayna engejisaa cawska oo ubixiisuna wuu daataa quruxda midabkiisuna way ka luntaa sidaas oo kale ayaa taajirku ugu lumi doonaa socodkiisa waa in jarribaadda loo adkaysto waxaa barakadaysan ninka jirribaadda u sii adkaysta waayo goortii loo bogo wuxuu heli doonaa taajka nolosha kan ilaah u ballanqaaday kuwa isaga jecel midna yuu odhanin kolkii la jirrabo xagga ilaah baa layga jirrabay waayo ilaah laguma jirrabo shar isaguna midna ma jirrabo mid kasta waxaa jarriba damaciisa sharka ah isagoo la jiidanayo oo la sasabayo dabadeed damacu kolkuu uuraysto wuxuu dhalaa dembi dembiguna kolkuu weynaado wuxuu keenaa dhimasho yaan laydiin khiyaanayn walaalahayga aan jeclahayow hadiyad kasta oo wanaagsan iyo hibo kasta oo kaamil ah kor bay ka timaadaa iyadoo ka soo degaysa xagga aabbaha nuurarka isagoo aan lahayn rogrogmad ama hooslaalaabasho isagoo doonaya ayuu hadalka runta ah inagu dhalay si aynu u noqonno midhaha ugu horreeya oo uunkiisa cibaadada runta ah waad garanaysaan tan walaalahayga aan jeclahayow laakiin nin walba ha u dhoqsado maqlinta oo ha u gaabiyo hadalka cadhadana ha u gaabiyo waayo dad cadhadiisu ma keento xaqnimada ilaah sidaas daraaddeed iska fogeeya wasakhnimada oo dhan iyo badnaanta xumaanta oo qabownimo ku qaata hadalka laydinku tallaalay kan naftiinna badbaadin kara noqda kuwa hadalka yeela oo ha ahaanina kuwa maqla oo keliya oo nafsaddooda khiyaaneeya waayo haddii mid yahay kan hadalka maqla oo keliya oo uusan ahayn kan yeela wuxuu la mid yahay nin wejiga abuuristiisa muraayad ku fiirinaya waayo wuu isfiiriyaa oo iska tagaa oo markiiba is-iloobaa siduu ahaa laakiin kii fiiriya sharciga kaamilka iyo xorriyadda ah oo ku sii socda isagoo aan ahayn kan maqla oo ilooba laakiin kan shuqulka yeela kaasu waa ku barakadaysnaan doonaa yeeliddiisa haddii mid isu maleeyo inuu cibaado badan yahay oo uusan afkiisa xakamayn laakiin uu qalbigiisa khiyaaneeyo kaas cibaadadiisu waa wax aan waxtar lahayn cibaado daahir ah oo aan nijaas lahayn ilaaha aabbaha ah hortiisa waxay tahay in la xannaaneeyo agoonta iyo carmalada markay dhib ku jiraan iyo in layska dhowro wasakhda dunida iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka labaad ee yacquub kadigidda kale ee xashada walaalahayow iimaanka rabbigeenna ciise masiix kan ammaanta leh ee xasho ha ku haysanina haddii nin kaatun dahab ah iyo dhar quruxsan qaba shirkiinna soo galo oo haddana haddii nin kale oo miskiin ah oo dhar uskag leh qabaa soo galo oo aad fiidhisaan ka dharka quruxdasan qaba oo aad ku tidhaahdaan adigu kaalay oo halkan wanaagsan fadhiiso oo aad ku tidhaahdaan kan miskiinka ah adigu xaggaas istaag ama halkan cagahayga ag fadhiiso miyaydnan kala qaybsamin oo miyaydnan noqonin kuwa fikirrada sharka leh wax ku xukuma idhegaysta walaalahayga aan jeclahayow miyaan ilaah u dooran kuwa ah masaakiinta xagga dunida inay ahaadaan kuwa hodan ku ah rumaysadka oo dhaxla boqortooyadu u ballanqaaday kuwa isaga jecel laakiin idinku waad maamuus jebiseen miskiinkii taajiriintu miyaanay idin dulmin oo miyaanay idin jiidin maxkamadda miyaanay caayin magaca wanaagsan oo laydinku yeedhay haddaba haddaad oofisaan sharciga boqornimada siduu qorriinku leeyahay waa inaad deriskaaga u jeclaataa sida naftaada si wanaagsan baad yeeshaan laakiin haddaad dadka u kala eexataan waad dembaabtaan oo sharcigu wuu idinku caddeeyey inaad tihiin kuwa xadgudbay ku alla kii sharciga oo dhan xajiya oo qaynuun keliya ku gefa kulli wuu ku eedaysan yahay waayo kii yidhi hasinaysan wuxuu kaloo yidhi cidna ha dilin haddaanaad sinaysanin laakiin aad dad disho waxaad noqotay ku sharciga ku xadgudbay sidii kuwa sharciga xorriyadda lagu xukumi doono u hadla oo u yeela xukunku naxariis uma leh kii aan dadka u naxariisan naxariistu way ka faantaa xukunka rumaysadka iyo shuqullada maxay tartaa walaalahayow haddii nin yidhaahdo rumaysad baan leeyahay laakiin aannu shuqullo lahayn rumaysadku ma badbaadin karaa isaga walaal wiil ah ama walaal gabadh ah hadday arradan yihiin oo cuntadii maalintu u baahan yihiin oo midkiin ku yidhaahdo iyaga nabadgala diirsada oo dherga oo weliba aydnan siin waxa jidhku u baahan yahay maxay tartaa haddaba sidaas oo kale rumaysadku haddaannu shuqullo lahayn keli ahaantiisu waa meyd laakiin waxaa la odhan doonaa adigu waxaad leedahay rumaysad anna waxaan leeyahay shuqullo itus rumaysadkaaga aan shuqullada lahayn anna rumaysadkayga shuqulladaydan kugu tusi doonaa waad rumaysan tahay in ilaah yahay mid keliya taas waad ku wanaagsan tahay xataa jinniyaduna sidaas way rumaysan yihiin wayna giriidhaan duqunow ma doonaysaa inaad garatid in rumaysadka aan shuqullada lahaynu aannu waxba tarin miyaan awowgayn ibraahim shuqullo lagu caddaynin inuu xaq yahay goortuu wiilkiisii isxaaq meeshii allabariga ku bixiyey waad garanaysaa in rumaysadku shuqulladiisii la shaqeeyey oo rumaysadku kaamil ku noqday shuqullada waxaa rumoobay qorniinka leh ibraahimna ilaah buu rumaystay oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo oo waxaa loogu yeedhay saaxiibkii ilaah waxaad garanaysaan in nin shuqullo lagu caddeeyo inuu xaq yahay oo aan lagu caddayn rumaysadka oo keliya sidaas oo kale miyaan dhilladii raxab ahayd shuqullo lagu caddayn inay xaq tahay kolkay soo dhowaysay basaasyadii oo ay jidh kale u dirtay sida jidhkii aan ruux lahaynu meyd u yahay sidaas oo kalow rumaysadkii aan shuqullo lahaynuna meyd u yahay iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka saddexaad ee yacquub carrabka waa in la xakameeyaa macallimo badan ha noqonina walaalahayow idinkoo garanaya inaynu heli doonno xukun ka sii weyn waayo dhammaanteen wax badan baynu ku gefnaa haddii nin ku gefi waayo hadalka kaasu waa nin kaamil ah wuuna xakamayn karaa jidhka oo dhan haddaba haddaynu fardhaha afkooda xakamo gelinno inay ina addeecaan jidhkooda oo dhanna waynu jeedinnaa ogaada xataa doonyaha in kastoo ay waaweyn yihiin oo dabaylo waaweynu kaxeeyaan weliba waxaa loogu jeediyaa shukaan aad u yar meeshii ninka wada qushigiisu doonayo sidaas oo kalena carrabku waa qayb yar waxyaalo waaweyn buuna ku faanaa bal eega dab yaru intuu qoryo shido carrabkuna waa dab waana dunida xaqdarrada carrabku wuxuu ku dhex jiraa xubnaheenna waana kan wasakheeya jidhka oo dhan oo ololiya orodka abuurista oo jahannamadu isagay ololisaa cayn walba oo ah dugaag iyo haad iyo waxa bogga ku gurguurta iyo waxa badda ku jiraba waa la rabbeeyaa oo waxaa lagu rabbeeyey dabiicadda dadka laakiin ninna ma rabbayn karo carrabka waa sharra rogmada oo waxaa ka buuxda sunta wax disha isla isagaynu ku ammaannaa rabbiga iyo aabbaha oo isla isagaynu ku habaarnaa dadka ilaah ekaantiisa laga abuuray isku af baa waxaa ka soo baxa ammaan iyo habaar walaalahayow waxyaalahannu waa inaanay sidaas noqon ishu miyay isku meel ka soo wada daysaa biyo macaan iyo kuwa qaraar walaalahayow geed barde ahu miyuu dhali karaa saytuun ama geed canab ahu miyuu dhali karaa midho barde ah sidaas oo kalena biyo dhannaannu macaan ma ay noqon karaan xikmadda beenta ah iyo tan runta ah kumaa idinku dhex jira oo xikmad iyo waxgarasho leh shuqulladiisa ha ku muujiyo dabeecaddiisa wanaagsan isagoo leh qabowga xikmadda haddaad xaasadnimo qaraar iyo iskala qaybqaybin ku haysataan qalbigiinna ha faanina runtana been ha ka sheegina xikmaddaasu ma aha tan kor ka soo degta laakiin waa tan dhulka iyo nafta iyo jinniyada waayo meeshii xaasadnimo iyo iskala qaybqaybinu ku jiraan meeshaas waxaa ku jira iskuqasnaan iyo falnin kasta oo shar leh laakiin xikmaddii kor ka timaadaa horta waa daahir dabadeedna waa nabad iyo qabow iyo mid si dhib yar loola heshiiyo oo waxaa ka buuxa naxariis iyo midho wanaagsan mana leh u kala eexasho ama laba weji midhaha xaqnimada nabad waa loogu beeraa kuwa nabadda ka shaqeeya iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka afaraad ee yacquub ka digidda saaxiibnimada dunida dagaallada iyo dirirta idinku dhex jira xaggee bay ka yimaadaan miyaanay ka imaanin damacyadiinna ku dhex dagaallamaya xubnihiinna waa damacdaan mana lihidin waad dishaan waadna xaasiddaan mana heli kartaan waad dirirtaan waadna dagaalantaan mana lihidin waayo ma aad weyddiisataan waad weyddiisataan mana heshaan waayo si xun baad u weyddiisataan inaad ku bixisaan damacyadiinna aawadood dhillayo iyo dhillooyin yahow miyaydnaan garanayn inay saaxiibnimada dunidu ilaah la col tahay sidaas daraaddeed kii kasta oo doonaya inuu saaxiib la ahaado dunida ilaah buu la col noqdaa mise waxaad u malaynaysaan in qorniinku micnola'aan ku hadlo ruuxa uu ka dhigay inuu ina dhex joogo ayaa aad iyo aad inoo jecel isagoo inoo masayra laakiin isagu wuxuu bixiyaa nimco badan oo badan haddaba qorniinku wuxuu leeyahay ilaah waa hor joogsadaa kuwa kibra laakiin kuwa is hoosaysiiya ayuu nimco siiyaa haddaba ilaah ka dambeeya laakiin ibliiska hor joogsada wuu idinka carari doonaaye u soo dhowaada ilaah isaguna wuu idin soo dhowaan doonaa dembiilayaashow gacmihiinna nadiifiya labaqalbiilayaashow qalbiyadiinna daahiriya dhibtooda oo baroorta oo ooya qosolkiinnu baroor ha u rogmado farxaddiinnuna calolxumo is-hoosaysiiya rabbiga hortiisa isna wuu idin sarraysiin doonaa xumaan ha iskaga hadlina walaalayaalow kii xumaan walaalkiis kaga hadlaa ama walaalkiis xukumaa sharciga ayuu xumaan kaga hadlaa sharcigana wuu xukumaa haddaad sharciga xukuntid adigu ma ahid mid sharciga yeela laakiin waxaad tahay mid isaga xukuma waa mid keliya kan sharciga bixiya oo wax xukuma oo waa kan kara inuu wax badbaadiyo oo uu wax dumiyo laakiin adigu yaad tahay kan deriskiisa xukumow ka digidda faanka taajiriinta bal kaalaya hadda kuwiinnan yidhaahda maanta ama berri waxaannu tegi doonnaa magaalo oo halkaasaannu sannad joogi doonnaa waannu bayac mushtari doonnaa oo faa'iidaysan doonnaa kuwiinnan aan garanaynin waxa berri dhici doona noloshiinnu waa maxay waayo idinku waxaad tihiin ceeryaamo tan wakhti yar muuqata dabadeedna libidha waa inaad tidhaahdaan haddii rabbigu doonayo waannu noolaan doonnaa oo waxaannu samayn doonnaa tan ama taas laakiin idinku haatan waxaad ku faanaysaan isla weynaantiinna faanka caynkaas ah oo dhammu waa shar haddaba kii garanaya inuu wax wanaagsan sameeyo laakiin aan samayn dembi bay u tahay isaga iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka shanaad ee yacquub ka digidda dulmiga taajiriinta bal kaalaya hadda kuwiinnan taajiriinta ahow ooya oo ka baroorta dhibaatooyinka idinku soo degaya duunyadiinnii way qudhuntay dharkiinniina aboor baa cunay dahabkiinnii iyo lacagtiinniiba way mirdheen midhidhkooduna markhaati buu idinku noqon doonaa wuxuuna jidhkiinna u cuni doonaa sida dabka oo kale maal baad u urursateen maalmaha ugu dambeeya shaqaalayaashii beerihiinnii idin gooyey mushaaradoodii aad dulmiga uga reebateen way dhawaaqaysaa qaylooyinkii kuwii beerihii gooyeyna waxay galeen dhegaha rabbiga sabba'ood dhulkaad ku barwaaqaysateen waadna ku raaxaysateen oo qalbiyadiinnii waxaad u naaxiseen maalinta gowricidda waad xukunteen waadna disheen kan xaqa ah isaguna isma kiin hor taago waana ku saabsan dulqaadashada haddaba walaalayaalow dulqaata ilaa imaatinka rabbiga bal ogaada ninka beerray ahu wuxuu sugaa midhaha qiimaha leh ee dhulka isagoo u dulqaata ilaa uu helo roobka hore iyo kan dambe idinkuna dulqaata qalbiyadiinnana xoogeeya waayo imaatinka rabbigu wuu dhow yahay ha iska cabanina walaalayaalow yaan laydiin xukumine bal ogaada xaakinku albaabada hortooduu taagan yahay walaalayaalow u qaata tilmaan dhibaato iyo dulqaadasho ah nebiyadii ku hadlay magaca rabbiga bal ogaada waxaynu ugu yeedhnaa kuwa barakadaysan kuwii adkaystay waad maqasheen adkaysashadii ayuub waadna aragteen dhammaadkii qasdiga rabbiga waayo rabbigu waa raxmad badan yahay naxariisna wuu leeyahay laakiin wax walba hortood walaalahayow ha dhaaranina ha ku dhaaranina jannada ama dhulka ama dhaar kale haahdiinnu haah ha ahaato mayadiinnuna maya ha ahaato yaydnaan ku dhicin xukun hoostiis xoogga ducada mid dhibaataysanu ma idinku dhex jiraa ha ducaysto mid faraxsanu ma jiraa ha gabyo mid bukaa ma idinku dhex jiraa ha u yeedho waayeellada kiniisadda oo iyagu ha u duceeyeen oo saliid ha ku mariyeen magaca rabbiga ducadii rumaysad lahu way bogsiin doontaa kii buka oo rabbigu waa sare kicin doonaa oo hadduu dembaabay waa loo dembi dhaafi doonaa midkiinba midka kale dembiyadiisa ha u qirto oo ha u duceeyo si aad u bogsataan nin xaq ah baryadiisa shaqaysa wax badan bay kartaa eliyas wuxuu ahaa nin dabeecaddeenna oo kale leh aad buu ilaah u baryey inaan roob di'in roobna saddex sannadood iyo lix bilood dhulka kuma uu di'in oo kol kale ayuu ilaah baryey oo cirku roob buu soo daayey dhulkuna midhihiisii buu soo saaray walaalahayow haddii midkiin ka leexdo runta oo mid soo celiyo isaga ogaada in kii dembiilaha qaladka jidhkiisa ka soo celiyaa uu dembiilihii naftiisa dhimasho ka badbaadin doono oo uu dembiyo badan qarin doono